bismi illaahi raxmaani raxiim warka madaxdiisii madaxweynaha dalka jamhuuriyadda soomaaliya ayaa sheegayaa in dalka ay ka dhici doonto doorashooyin dadka ay ku qanacsan yihiin wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dalka soomaaliyana waxa uu sheegay koob iyo soddon qof oo cusub in ay ka bogsoodeen fayraska corona maamulka degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose ayaa sheegaya in ay sii kordhay fatahaada webiga shabeelle ee degmadaasi dabayle xoogan ah ayaa wararku ay sheegayaan in ay ku dhufteen degmada juuhar ee gobolka shabeellada dhexe falkii argagixiso ee ka dhacaya norway sagaal sano ka hor labada kun koob iyo tobankii ayaa ah mid sanad kasta halkaasi lagu xuso wararka dibaddana waxaa ka mid ah dowladda etoobiya oo sheegtay in la gaadhay hiigsiga sanadka koowaad ee buuxinta harada biyo xidheenka muranka ka taagan yahay ee ay dhisaysa ee webiga niil
coronavirus waa cudur safmareen ah oo kusii faafaya caalamka oo dhan haddaba muwaadin qaado fariimaha caafimaad ee kaaga imaanaya wasaaradda caafimaadka iyo dhaqaatiirta soomaaliyeed muwaadin si looga fogaado in cudurkani uu ku faafo bulshada iyo guud ahaan dalka fadlan ilaali nadaafadda iyo caafimaadkaaga caafimaadkaagu waxa uu ku jiraa inaad is ilaaliso
intaasi waxay ahayd warka madaxdiisii haatanna isagii oo fisan madaxweynaha dalka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegay in dalka ay dhowaan ka dhici doonto doorashooyin dadka soomaaliyada ay ku qanacsan yihiin madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo oo khudbad qiimale ka jeediyey shirka wadatashiga maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe oo ka soconaya magaala madaxda gobolka galgaduud ee dhuusamareeb islamarkaana xarun u ah maamulka galmudug shucayb maxamed cali ayaa halkaasi nooga soo diray warkan
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo ka qayb galay shirweynaha wadatashiga madaxda heer federaal iyo heer dowlad goboleed kaasi oo sagaal iyo labaatankii bishan ka furmay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug ayaa uga mahad celiyey shacabka iyo madaxda dowlad goboleedka galmudug soo dhoweynta diiran iyo martisoorka wanaagsan ay u sameeyeen madaxda heer qaran iyo heer dowlad goboleed ee shirkan ka qayb gashay madaxweyne farmaajo oo khudbad dhinacyo badan taabanaysay ka jeediyey shirkan ayaa sheegay in dowladda federaalku ay dadaal badan ku bixisay wadatashiga dhammaystirka hanaanka doorashooyinka iyo kheyraad wadaagga dalka isagoona sheegay in dalka ay ka qabsoomi doonto doorasho shacabka soomaaliyeed uu ku qanacsan yihiin
ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay dalku meel fiican buu ku socdaa waxba yaana qalbi jabin mas-uuliyiintii dalka ugu sarreysaa tahay waxaan ka fikaraynaa dalka guud yaan ka fikaraynaa dadka shaksiga ahna kolley waa ku baran inaan ka tagno waxaan waxaan soo walnana ma aha wax ummadda soomaaliyeed iyo dowladnimada soomaaliyeed iyo sumcadda soomaaliyeed u daran noqon mayso insha allah hadduu ilaaha ka waa macluumaad soo tiri waa macluumaad aan ku soo dejirnay oo aan ka shaqaynaynay iyo mustaqbalkii oo lagu kala fakirduwayay sidii lagu gaari lahay waana caafimaad haddii la kala fakra duwan yahay oo qof walba uu haysto faker gaar ah waa caafimaad muhiimku wuxuu yahay in aan ogolnahay inaan isu imaano fakerkii aan isu geerino waxa danta dadka ah ama danta dalka ah inaan ka shaqeeyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kheyre oo isna khudbad ka jeediyey shirkan ayaa uga mahad celiyey shacabka iyo dowlad goboleedka galmudug soo dhoweynta diiran iyo martisoorka ay u sameeyeen martida ka qayb gasha shirkan
maamulka iyo shacabka dowladda soomaaliyeed ama maamulka iyo shacabka dowlad goboleed ka mida dhulka soomaaliyeed markay midoobaan iskuna tashadaan kana fikiraan inay isu tanaasulaan waxay muujinaysaa in si deg deg ah horumar lagu gaari karo reer galmudug ayaa taasna iftiimiyey oo adiin hambaleynayaa reer galmudug haddii aad tihiin madaxweynayaasha dowlad goboleedyada galmudug puntland jubbaland koonfur galbeed iyo hirshabeelle oo madaxda qaranka la qabay mahadcelinta iyo bogaadinta shacabka iyo dowlad goboleedka galmudug ee martigelinta shirka ayaa iyaguna sheegay inay muhiim tahay in dalka ay ka qabsoonto doorasho heshiis lagu wada yahay waxaa ina sheegeen muhiimadda ay leedahay in wax weliba laga hormariyo isu tanaasulka iyo ka shaqaynta danta guud shirweynaha wadatashiga madaxda heer federaal iyo heer dowlad goboleed oo muddo ka socday magaalo madaxda galmudug ee dhuusamareeb ayaa lagu lafaguray qodobo muhiim u ah wadatashiga heer federaal iyo heer dowlad goboleed sida hanaanka geedisocodka doorashooyinka ammaanka iyo dhaqaalaha dalka cabdinuur maxamed axmed agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka warbaahinta madaxtooyada qaranka ayaa warbaahinta u akhriyay warmurtiya si wadajira looga soo saaray shirkan waxaa shirku adkeeyey midnimada iyo wadajirka dadka dalka iyo dadka soomaaliyeed lambar laba shirku wuxuu isku raacay in la sii dardargeliyo wada shaqaynta dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah ee xasilinta dalka iyo la dagaalanka argagixisada shirku waxa uu kaloo isla gartay in la sii xoojiyo arrimaha horumarinta dhaqaalaha iyo geedi socodka dhammaystirka dayn cafinta soomaaliya madaxdu waxay isla meel dhigeen in dalka ay ka dhacdo doorasho ku qabsoonta wakhtigeeda oo lagu wada qanacsan yahay madaxdu waxay ku heshiiyeen in la sameeyo guddi farsamo oo ka kala socda dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah guddigaas oo ka soo baaraandegi doona talooyin la xidhiidha hanaanka iyo habsamo u socodka doorashooyinka dalka madaxdu waxay isku raaceen in shirka labaad la isugu yimaado magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug shan iyo tobanka bisha ogost laba kun iyo labaatan si loo dhammaystiro geedi socodka doorashooyinka dalka shirku waxa uu u mahadceliyey dowladda iyo shacabka galmudug soo dhoweynta diiran iyo martigelinta wanaagsan ay u sameeyeen madaxda iyo wafuudda soomaaliyeed ee ka soo qayb sidoo kale shirku wuxuu bogaadinayaa dib u heshiisiinta ka hana qaaday galmudugta cusub taasoo ay ka dhalatay inay martigeliso shirkan wadatashiga ah ee looga tashanayo ayaha soomaaliya taasi waxay ku timid hogaaminta wanaagsan ee madaxda galmudug iyo bisaylka ay gaareen keeda si nabadda iyo horumarka salka loogu dhigo ugu dambayntii shirku wuxuu u mahad celinayaa beesha caalamka kaalinta muuqata ee ay ka geysanayaan dib u dhiska iyo horumarinta dowladnimada soomaaliya shucayb maxamed cali warbaahinta qaranka caasimadda galmudug
wasaaradda caafimaadkana waxa ay xaqiijisay in koob iyo soddon qof oo cusub ay u bogsadeen fayraska coronavirus wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya marwo fuusiya abi karnuur ayaa warbixin maalinla ah ee covid nteen ku sheegtay in fayraska corona ay ka bogsoodeen koob iyo soddon qof oo cusub taasi oo tirada guud ee dadka bogsaday ka dhigaysa ku dhowaada kun afar boqol shan iyo sagaashan qof marwa fuusiya abi karnuur wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dalka soomaaliya ayaa sidoo kale caddaysay in la diiwaan geliyey lix iyo labaatan xaaladood oo cusub oo covid nneteen kuwaasi oo kala jooga puntland lix iyo toban gobolka banaadir toddoba iyo somalilan oo saddex qofa taasi oo tirada guud ee xaalada dalka laga diiwaangeliyey ka dhigaysa saddex kun boqol iyo koob iyo lixdan qof bukaanada cusub afar iyo labaatan ka mid a waa rag labana waa dumar afar iyo labaatankii saac ee ugu dambeeyey ma jirin bukaan u geeriyooday covid nteen waxaana tirada guud ee dadka u dhintay cudurka ay gaarayaan sagaashan iyo saddex qof wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee dalka soomaaliya fawsiya abi karnuur waxa ay ugu baaqday shacbiga soomaaliyeed inay ka dogtoonaadaan cudurkan safmareenka ah oo dhibaatooyin baas ku haya meelo kala duwan oo caalamka ka mid ah xasan abuukar cali warbaahinta qaranka muqdisho maamulka degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose ayaa sheegay in ay sii kordhayso khasaaraha ka dhashay fatahaada webiga shabeelle oo dhowaan ka fatahay degmada afgooye ee gobolkaasi muuse cusmaan abto ayaa eegaya
maamulka degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegay inay sii kordhayso saamaynta fatahaada webiga shabeelle uu ka samaynayo degmada afgooye iyo tuulooyinka hoos yimaada degmadaasi wuxuuna uu maamulka tilmaamay in fatahaada webiga ay waxyeello xoogan gaarsiisay dalagii beeraha sanadkan ka soo go'ayey islamarkaana waxaa dumay guryihii iyo musqulihii sidoo kale ceelasha biyaha laga cabaya ayaa go'ay dadku waxay isku dul saaran yihiin oo ay ku barakaceen duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose fatahaadda webiga shabeelle uu ka sameeyey degmada afgoye ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa uu ku sii fatahayaa xaafado iyo tuulooyin hor leh waxaana soconaya dadaallo iyo gurmad uu samaynayo maamulka degmada afgoye iyo kan gobolka shabeellaha hoose iyagoo xoogga saaraya sidii loo samata bixin lahaa dadka shacabka ee ay saamaysay fatahaadda webiga shabeelle gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka degmada afgoye ee gobolka shabeellaha hoose cabdulaahi xasan cabdi toosane ayaa ka hadlay saamaynta fatahaadda webiga shabeelle walaalow wax laga faallayn kara ma ahan xaqkii bani aadamka wax ka weynaa yimiday wax maanta la celi karo amba tabar loo heli kara ma ahan waxa weeye webigii fatahaadka taba jira toban jibaarka waa toban jibaar wixii la arki jiray ugu darna toban jibaarkeedaa yimaaday marka xadkay ka dhaceen way xadkay ka dhaceen xaafadihii maasheeyeen beerihii oo dhan uu maray hadda tuulooyinka oo degmada afgooy tuulooyin ka tirsan tuulooyin u jira toban kilomitir ayaa hadda laga racaa magaalada gudaheedana aad iyo aad u soo galay si xoog badan oo xigtabaxow u soo galay oo hanti ku baabi'iyey muxuu ahaa tuulooyinkana oo daafaha weliga la xiriirina warkood badaa waxaa cagtow mariyada cagtow mariyey tuulooyinkii webiga hareerihiisa ku yimid tuulo maanta hal qof kuleeyahay ma jiro hal qof tuulo kuleeyahay banaanka ka wada jeeda dhammaan waa laga wada baxay tuulooyinka waa laga wada baxay waa liqay xaafadihii oo tuulooyinka oo webiga saarnaay dhammaan waa liqay cagtow marshay dadkina banaanka u geeya hal tuulo oo maanta webiga agtiisa oo hal qof oo bani aadana maanta uu ku noolyahay ma jirto ta kaliba saameyn fara badanaa ka dhalatay oo nuucyaal fara badan isugu jirto horta khasaaro oo hantiyeed hadda khasaaro nafeed uma badna khasaara oo lagu geystay naf bini aadan uma badna laakiin wuxuu baabi'iyey khasaaro hantiyood oo aad u culus ayuu geystay guryo fara badan oo dardaray beero fara badan oo baabi'iyey guryo fara badanna waa baabi'iyey gudoomiye ku-xigeenka dhinaca arrimaha bulshada maamulka degmada afgoye gobolka shabeellaha hoose mudane cabdulaahi xasan cabdi toosane ayaa ugu baaqay bulshada soomaaliyeed dowladda federaalka soomaaliya dowlad goboleedka hirshabeelle iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshadu inay u fidiyaan gurmad deg deg ah shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan degmada afgoye ee gobolka shabeellaha hoose oo saameyn xoogan ku yeeshay fatahaadda webiga shabeelle tuulooyinkaas waxaa ka mid a mareerey waxaa ka mid a saliidi caanoole waxaa ka mid a tuulo la yidhaahda raqayle waxaa ka mid a beledel aamin waxaa ka mid a moordiinle sidaas oo kale waxaa ka mid a balballey tuulo la yidhaahdo waxaa ka mid a tuulo la yidhaahdo shukurow waxaa ka mid a tuulo la yidhaahdo irdoole areemoog owgooye owbirdow waxaa ka mid a jambaluul ballow dhammaan tuulooyinkaas oo dhan waxaa ka mid a tuulada la yidhahdo sagaalaad waxaa ka mid a gaalawar waxaa ka mid a cumar beere tuulooyinkaas dhammaan cagtow mariyey waxba kama soo reebin marka dhammaan waxaan ka codsanaa hay-adaha deeqda bixiya shacabka soomaaliyeed ee aanu ku naqaano damiirka iyo dadnimada arrinta maanta afgooda ka taagan waa arrin u baahan in loo hiiliyo oo gurmad qaran gurmad heer qarana ayaa maana mooye arrintaan arrin aad u culays badan waay marka waxaan codsanaa in aan la fuudaysan xaaladda afgooya maanta ay ku sugan tahay in aan la fuudaysan oo gurmad cid kasta oo soomaaliya daafaha caalamka meeshay doonta ha ka joogto afgooya maanta waa maalintay kaaga baahneed gurmad waa maalinta hiil kaaga baahneed marka insha allah biillahi tacaala waana rajaynaa dadka soomaaliyeed sida aan ku aqaano dadnimadii iyo nuxurkii soomaalinimo iyo hiilkii soomaalinimo maanta aan idiin baahana walaalayaal waxaan idinka codsanaa inay soo gaartaan dabaylo xoogan ah ayaa ku dhuftaya magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe ee dalka soomaaliya sida uu ku soo waramayo abuukar maxamed bacadle oo halkaasi warkan nooga soo diray qaar kamida guryaha magaalada jowhar ayaa waxaa burburiyey dabayl ka kacday galabnimadii shalay magaalada jowhar waxaana kamid ahaa goobaha burburiy warshad barafka lagu sameeyo sidoo kale gidaaro iyo geedo waaweyn oo ay dabayshadu ka dhigtay gudoomiyaha xaafadan dawaraag ee magaalada jowhar sangaab ayaa sheegay in ay dhowr khasaaro oo kala duwan shacabka u geysan dabaylahaasi oo marka horeba fatahaadyo roobab ay waxyeeleeyeen wuxuuna sheegay in qaar kamida dadkii kasoo barakacay deegaanada hoos yimaada degmada jowhar ay sababeen in ay mar kale ka barakacaan guryo ay ku noolaayeen wuxuuna taa ku jeediyey cid kasta waxa targaysa dadkan in ay usoo gurmato abukar maxamed bacadle warbaahinta qaranka caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle magaalada jowhar
dalkii argagixisada ah ee ka dhacay norway sagaal sano ku hor lahaa ayaa wararku ay sheegayaan in sanadkiiba mar la xuso kadib markii uu dilay nin hubaysan xilligaasi toddoba iyo toddobaatan qof oo dadku intooda badanna alkaasi inta ay tagaan dabeetana ay u murugoodaan xasan saciid raste ayaa noo haya warbixintaas
magaalada oslo waxaa laga xusay sagaal sano kadib ee dilkii nin argagixisa uu ku dilay toddoba-iyo toddobaatan qof oo norwejian oo isugu jiray ee dad kala duwan oo midabo kala duwan leh muslin iyo gaalaba leh ee hodan waxa ay ka mid tahay waalidiintii soomaaliyeed ee ku lumisay gabar ay dhasho siddeed iyo toban jir markaa oo magaceeda la odhan jiray muna cabdinuur waxaan kula kulannay xuskii maanta sagaal sannadood kadib markii uu falkan nin argagixisa ah uu dalka norway ku laayay toddoba-iyo toddobaatan qof
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa salaamayaa ummadda soomaaliyeed iyo in- iyo intii maaragtay magacayga iyo faamilkayga taqaano Eh, national t v-ga waa kus- waa salaamayaa Eh, een, koley dareenkayagu waa waa dareen iska niger ah qofku markuu een, ubadkiisa amba qof faamilkiisa eh, uu ka dhinto geeriduna waa kala duwan tahay qof xanuuna ku dhintaa qof een, shilu ku dhintaa qofna waa loo awood sheegtaa marka maadaama awood sheegasho iyo ay ay jirto way xanuun badan tahay Een, dad islaamaa nahay qofku mar walba qofkiisa ma iloobo laakiin een, eh, iimaanka iyo islaamnimaduna qayb weyn bay ka tahay maaragta qofku inuu hore u socdo mar haddaadan wax adigu awood aad lahayn inaad waqti badan gelisid amba aad een, aad isticmaashid maskax badan ama enerji badanna eh, diinteedu waa ka digtay waana dha- iyo dhaqankaygu labadabana alxamdulilah marka dareenku mar walba iyo ilintu mar walba waa iska imaanaysa marka qofka wejigiisii ama xusuustiisii amba meel looga hadal hayo aad aragto marka alxamdulilah noloshana waa socotaa mar walba markii waqtigu sii dheeraado xiriirku waa soo yaraadaa oo dadku waxa- waxay noqdaan wax noloshooda ka mid ah oo hore u socda laakiin gurubyada yare waxaa jira oslo waxaan leenahay gurub aan is aragno sometime hadda xilligan oo kale kontaktigayaga ama xiriirkayga waa badan yahay Een, dowladdu qaybta xisbiga baartayda waa nala soo xiriirtaa Een, maalinkii aaskana dee maalinkii la aasayay oo sagaal sano ka hor reer walba waxaa loo diray wasiir Een, annaka qoyskayga waxaa aaska nagala soo qayb gaday een, eh, Jens Stoltenberg oo ahaa premier ministerka xilligaas asiga iyo xaaskiisa Een, wayna ila soo xiriireen sanad walba xisbi walba maaragtay ama kaar bay noo soo xasan saciid raasta raadiyaha iyo tv-ga qaranka soomaaliyeed oslo norway
halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaana waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya dowladda etoobiya ayaa sheegtay in la gaaray higsiga sanadka koowaad ee buuxinta herada biyo xidheenka muranka ka taagan yahay ee webiga niil arrintana ayaa suurtagelin doontaa in qaybta koowaad ee mushiinada dhaliya korontada la tijaabin doono arrintan oo uu shaaciyey ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya aabi axmed ayaa soo baxaysa iyada oo etoobiya iyo dalkaasi jamhuuriyadda carabta ee masar iyo suudaanna ay ku heshiiyeen in dib loo bilaabo wadaxaajoodkii laga lahaa biyo xidheenkaasi niil wararku waxa ay sheegayaan in mashruuca uu ahaa xujinta xiisada diblomaasiyadeed oo leg- legdan ka socotay tan iyo markii etoobiya ay bilowday dhismahaasi sanadkii labada kun iyo koob iyo tobankii etoobiya waxa ay u aragtaa mashruucan biyaha lagaga dhalinayo quwadda letriga mida muhiim u ah kobaca dhaqaalaha iyo dal- kobaca dhaqaalaha dalkeeda iyo tamarta laakiin jalkaasi jamhuuriyadda carabta ee masar iyo suudaan oo iyagu mara webiga niil ayaa cabsi ka qaba in biyo xidheenkaasi oo ku- ku kacaya oo ku kacaya afar malyan oo doolarka maraykanka uu yaraan doono biyaha goobaha ay gaadhaan wadahadallo aada u socday oo muddo markaasi laysku soo hor fadhiisanaya ayaa laga waayay heshiis ku saabsan arrintaasi oo la doonayay in xal loogu helo marka uu howsha bilaabo dalka etoobiya xidhiir biyo xidheenkaasi uu ka samaynayo goobtaasi ayaa waxa uu sheegay aabe axmed in ay gaari doonto lix kun oo megwide oo koronto ah waxaana sida uu ku nuuxnuuxsaday uu sheegay in ay lagama maarmaan tahay in quwaddaasi ay gaari doonto meelo kala duwan oo qaaradda afrika ka mid ah taasina ay noqonayso mid dhaqaale aada u ballaaran dalkaasi soo gelisa lixdan iyo shan milyan oo reer etoobiyana ayaa laga yaabaa ayuu yidhi aabe axmed in si wanaagsan ay u helaan nolol wanaagsan kadib markii halkaasi dhaqaalo culus uu ka soo baxo warkii waad ka dhegaysanayseena radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya akhyaarta hawada naga dhagaysataay waanaga intaa